subxaanaka allahuma laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim acuudu billahi min alshaytaani alrajiim huma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa waina min alxijaarati lama yatafajaru minhu alanhaar waina minha lama yashaqaqu fayakhruju minhu almaa waina minha lama yahbidu min khashyati illah wama allahu bigaafilin cama tacmaluun alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w slى اllah wslm عlى sayidina muxamadi wclى aalihi wsaxbihi wslim darsigeenani waa darsigii saddex iyo tobnaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka ah darsigeennani waxau ka bilaabmayaa aayadda afar iyo toddobaatanaad kana mid ah suuratu lbaqara rabbi subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo tilmaamay dabcigii bani israa'iil ee ahaa jadalka iyo muranka waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu caddaynayaa aayaddan in nimankii bani israa'iil qalbigoodu uu engegey axad kasta oo qalbigiisu uu engegana ilaahay subxaanahu wa tacaala digrigiisa iyo xaqiisa iyo diinkiisu wuxuu ku noqonayaa mid aada u culus qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahay humma dabadeed humma dabadeed qasad waxaa engegtay quluubukum quluubtiina bani israa'iil min bacdi daalika intaa dabadeed oo halkan bacdigu bacda ixyaa'i alqatiil ninkaa la dilay intii la soo nooleeyey bacdigeedaed aragteen siduu ilaah wax u soo noolaynayo amaba aayaadkii iyo calaamadihii iyo caqli celintii faraha badnaydee ina soo martay markaad aragteen ka bacdi weliba qasad waxaa engegtay quluubukum quluubtiinnii waxaa cajiiba qalbigu hadduu dikrigii iyo waanadii uu ku dhex engego wax rajuuleeye ma jiro waxau noqonayaa sidii geed biyo ku dhex engegay oo kale marka qalbigaasi in inaba uu xaqa uu dareemo uu xaqu xantaxanteeyo qalbigiisa hantiyo lagama filaayo wixii aayaday soo arkeen wixii oo mucjisay u soo joogeen qof dhintay oo imika la soo nooleeyey bay arkeen wixii oo dhan dabadeed rabbi wuxuu leeyahy humma dabadeed qasad waxaa engegtay oo dhagaxowday quluubukum quluubtiinnii bani israa'iil min bacdi daalika intaa dabadeed aad ilaahay calaamadihiisii waaweynaay oo dhan soo aragteen eed mucjisooyinkii oo dhan soo aragteen ka bacdi buu engegey fa hiya quluubtiinnii kalxijaarati sida dhagaxoo kale weeye aw bal ka daaba dhagaxu waa ciyaare ashaddu way ka adayg badantay qaswatan engeeg buu leh rabbi subxaana wa tacaala qalbigiinibaa inuu dabco uu xaqu ku duxa iska daayey wuxuu noqday kalxijaara dhagaxoo kale aw ashaddu ama mid ka daran qaswatan engeeg iyo qalalnaan qalbigiinnii ayaa engegey wixii xaqa buu ku engegey dhexdiisii marka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyihi fa hiya quluubtiinnii kalxijaarati sida dhagaxoo kale weeye aw amaba ashaddu way ka adayg badantahay qaswatan engenaan dhagaxay ka engegantahay way ka qallafsantahay way ka adagtay waayo dhagaxdaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u hoganayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay markaasi ay ogol yihiin oy taladiisa qaadanayaan oy adeecayaan laakiin bini aadmigu markuu xaqu sari waayo ee xaqu qalbigiisa uu fahmi waayo uu geli waayo dhagaxana uu ka qanaaca darany dhagaxana uu ka qanaacaa daran yahy ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay qur-aankan bini aadmiga karila ee bini aadmiga siba u hagaajin karila ee qalbigii bini aadmiga uu inaba u soo liici laayey haddii buura lagu soo dejin lahaa buuruhu khushuuc bay la dhici laayeen low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illah ilahi wuxuuhi haddii qur'aankan lagu soo dejin lahaa buur waxaad arki lahaydba buurtii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsi ay ka cabsoonaysa awgeed googo-aysa ayaad arki lahayd buli rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu xambaarsan yahay iyo micnuhu sido iyo waanadu sido iyo siduu wax u tilmaamayo xataa dhagaxa ayaa qur-aanka markaasi cabsi ilaahay awgeed la googo-ilaa bal buuruhu waxaad arkaysaa markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala inay hogaansan yihiin nebigu buurtii uxud ee madiine ku dadbanayd ayaa intuu sidaa u eegay ayaa wuxuu idhi haadaa jabalun yuxibunaa wa nuxibu kaas waa buur iyaduna na jecel annaguna aanu jecelnay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigeenna maxamed calayhi afdal salaatu wa atamu tasliim wuxuu axaadiisiisa inagu baray in bini aadmiga qalbigiisu engegay xaqa loogu taag waayo inay dhagaxdu qaneecaad dhaamaan markaasaa nebigu wuxuu idhi inii la acrif xajaran waxaan garanayaa dhagax maka ah dhagaxaasi oo islaami jiray buu nebigu calayhi salaatu wasalaam intii aan la ii waxyoon ka hor ayuu islaami jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaba rabbi wuxuu leeyihi fa hiya quluubtiini kalxijaara sida dhagaxoo kale weeye aw bal kadaa inay dhagaxuun tahaye ashaddu way ka daran tahay qaswatan qallayl iyo engegnaan rabbi wuxuu leeyahy wa ina min alxijaara dhagaxdii waxaa ka mida lamaa yatafajaru qaar ay ka burqanayaan minhu xaggiisa alanhaaru webiyaal qaar idinqanaacaad dhaamaa daf ah qaar inta ilaahay cabsidiisa la dildilaacaan togog biyo ay kasoo rogmanayaan baa ka mid a wa ina minhaa dhagaxdii waxaa ka mida lamaa yashaqaqu qaar dildilaaci oo fa yakhruju ay ka soo boodi minhu xaggiisa almaau biyo sidii dhagaxii nebiyullaahi muuse qoomkiisiiba dhergiyey ee markii haraadku uu ku daba dheeraaday nebi muuse intuu ushiisii qaaday uu wac kaga siiyey ee dildilaacee laba iyo tobanka ilooda biyuu ka soo boodeen qaar ilaahay cabsi ay ka cabsoonayaan biyoba burqan baa ka mid a wa ina minhaa waxaa ka mida dhagaxda lamaa yahbidu qaar soo hooban buur dhakadeed bay kasoo hooban kasoo wilaanwilan kasoo dhici waa min khashyat illaah ilaahay cabsi ay ka cabsoonayaan awgeed haddaba wama allaahu ilaah ma aha bikaafilin axad moog oon la socon camaa kii tacmaluuna aad samaynaysaan wax kastood qabataan ilaahay subxaana wa tacaala wuu la socdaa dhagaxdii ilaahay subxaana wa tacaala bay u hogaansan yihiin laakiin aadamihii dhagaxna wuu ka daray buu lehy rabbi subxaana wa tacaala ilaahay hidaayadiisii iyo hanuunkiisii lama arka inuu qaato qalbigu hadduu engegana waa bas weeye wuu qallafi haddaba qalbigu muxuu ku engegaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha qalbiga u albaabka ay albaabkii laga soo engeegu uu ka soo gelayey ayuu tilmaamay waxaa xadiistii rasuulka ka mid ahayd laa tuksiru lkalaam bikayri dikrillaah hadalkuna ha iska daldalina oo ha iska taroreelinina ha iska qaylinina hadalkuna ha badsanina ilaahay digrigiisa waxaan ahayn maxaa le hadalkood badsataan ood ilaahay digrigiisa waxaan ahayn ku badsataan wuxuu keenaa qaswatulqalbi buu nebigu yihi qalbi engeeg waina abcad annaasi min allah ilaahayna waxaa ugu fog qalbi ahaan alqalbu alqaasi qalbiga engegay ayaa qulubta ugu fog bal rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axaadiistiisi waxaa ka mid ah inuu yihi arbacun min ashaqaa afar waxay tahay ayaan daro afar ayaan daraday ka mid tahay iyo hooggiyo halaaga jumuudul cayn il engegtay oon ilaahay cabsi ay ka cabsoonaysa awgeed aanay tifiqba ilma uga odrhan ilaahayba kama baqdo marnaba ma ilmayso cabsi ilaahay ka cabsoonaysa waa kow iyo wa qasaawat lqalbi qalbi engeeg qofkii qalbi engeeg ku dhaco saddex wa duululamal ididiilo dheer oo qofku wuxuun iska ididiilayso baraad qaban saadan baad samayn kadambaad tukan doontaa maya waxaabaad heli doontaa waaga dambaad islaami doontaa islaamka ku hagaagi doontaa sidaa uu idhaahdo iyo walxirsu cala dunya adduunya uu qofku ku dadaalo uun oo iyada u xayta uun oo waxaan adduunye ahaynba uuna indhihiisa aanay qaban afartaasi waaba ayaan daro waa adduunyadii qofku uu jeclaado madax marta oo wixii xuquuq iyo waajibaad iyo dadnimo iyo lagu lahaayoo dhan adduunyadu ay fahansiin weydo waa ididiilo dheer oo qofku wax walba idhahda anaaba iska qumanoo saxa waa indhihiioo ilmaynayn ilaahay cabsidiisa awgeed iyo qalbi engeeg marka ilahi subxana watala alkan wuxuu tilmaamayaa qalbi engeegii wa ina min alxijaarati dhagaxdii waxaa ka mida lamaa yatafajaru qaar dildilaaci lamaa yatafajaru qaar ay ka burqan dheh minhu xaggiisa alanhaaru tugog biyoo rogmanaya ilaahay cabsidiisa awgeed wa ina minhaa dhagaxdii waxaa ka mida lamaa yashaqaqu qaar dildilaaci oo fayakhruju ay ka soo bixi minhu isaga almaau biyo wa ina minhaa waxaa ka mida dhagaxdii lamaa yahbidu qaar soo hooban oo kasoo wilaanwilan oo kasoo dhici buur dhekadeed min khashyat illaah ilaahay cabsidiisa awgeed wama allaahu ilaah ma aha bikaafilin alla moog camaa kiidadow tacmaluun aad samaynaysaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala ilahay markuu intaa tilmaamay waxaa laynagu soo celiyey mar labaad bani israa'iil nebiga calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim ayaa laleeyay nebi maxamedow nimankan bani israa'iila ee waxaasoo xaqa raaci waayey ee mucjisooyinkaa u joogay waxba ka bedeli waayeen inay adiga uun aayarku ogolaadaan ma laga yaaba maya rabbi wuxuu leeyahy afa tadmacuuna ma waxaad quudaraynaysaan mu'miniin an yu'minuu lakum inay idiin rumeeyaan xaqa iyo diinkan aad la timaadeen buli rabbi subxaanah wa tacaala inay aayarun idiin rumeeyaan oo idin raacaan miyaad u malaynaysaan xaal waqad kaana uu ahaa fariiqun koox minkum minhum ayaga ka midii yasmacuuna kuwa dhegaysta kalaam allah ilaahay hadalkiisa kuwa dhegaysta towraad uma deedna yuxarifuunahu bedelaya oo gedgediyaya oo rogrogaya min bacdi maa intii dabadeed caqaluuhu ay fahmeen wa hum ayagoo yaclamuuna og kitaabkan inuu towraad ka ahaaday waxaa cajiiba nimankii bani israa'iil amba yahuud ee nebigu uu madiine ugu yimid inay nebigana xaqnimadiisa ogaayeen inay diintana garanayeen laakiin ninka saddex arrin isku darsaday waa kow ilaahay kitaabkiisii towraaduu si fiican u maqluu dhegaystay waa laba kitaabkii towraada uu gebigiisiiba badbedelo mid isagu uu leeyahy uu ka dhigay uu qorqoray saddex isagiioo kitaabka aanay fahmi darra u geynin oo jahli iyo waxuma dardarine isagiioo ogaaday uu fahmay inuu towraad bedelayo ninka bedelay ee maalan nebi maxamed waa nebigii ayuu ka bedelay u yihi carabba nebi kama dhalanayo carabba nebi kama dhalanayo nebigu waa bani israa'iil un kitaabkii uu bedelay oo wuxuu bedelay tilmaantii nebi maxamed uu lahaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayuu dhammaanteed wada bedelay rabbi wuxuu leeyahy subxaana afa tadmacuuna miyaad quudaraynaysaan an yu'minuu lakum inay iimaan inay idin rumeeyaan waqad kaana isagoo ahaa fariiqun koox minhum ka mida kuwan bani israa'iil yasmacuuna kuwa dhegaysta kalaam allah ilaa hadalkiisa uma deedna yuxarifuunahu ay bedelaayeen min bacdi maa intii dabadeed caqaluhu ay fahmeen wahum ayagoo yaclamuuna og ilaahay kitaabkiisii inuu yahay waxanay bedelayaan rabbi wuxuu leeyahy waidaa haddii laquu ay la kulmaan aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey hadday la kulmaan mu'miniintii hadday la kulmaan qaaluu waxay odhan aamanaa waan rumaynay inuu yahay maxamed rasuulkii ilaahay oo la soo diray waan rumaynay laakiin idinkunbuu khaas idinku yahay annaga lanooma soo dirin wa idaa haddii khalaa uu u soocmo uu ku gaar noqdo bacduhum badhkood ilaa bacdin badhkii kale oo nimankii bani israa'iil ay gooni iskugu baxaan qaaluu waxay odhanayaan atuxadisuuna ma waxaad ugu sheekaynaysaan hum kuwan muslimiinta ee mu'miniinta ah bimaa aqoontii iyo cilmigii fataxa allaahu ilaah idiin furay calaykum korkiina liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan bihi kaasi xaqa ah ee ilaah idin baray cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ilaahay agtiisa inay berri idinkula murmaan oo yidhahdaan rabbow iyagaabaa noo sheegay oo inuu xaq ahaa way ogaayeen oo way isderderayeen oo iyagunbaa wax wareerinayey ma taasaad ka helaysaan waar nimanka waxbaba ha u sheegina inuu nebigeeni xaq yahay iyo inuu ilaah soo diray iyo inuu xagga rabbiba lagu sheegay iyo inay towraadiba soo hadal qaaday waxayaan laydinka maqlin waidaa haddii laqu ladiina akhyaartii ay la kulmaan aamanuu alla rumeeyey qaaluu waxay odhan yuhuuddu aamanaa waan rumaynay inuu saaxiibkiinan maxamed rasuul yahay ilaah uu soo diray waanu rumaynay laakiin idinka unbaa la idiin soo diray annaga la nooma soo dirin saasay ku odhanayaan waidaa haddiise khalaa uu u gaar noqdo uu u soocmo bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale hadduu la gaar noqdo iyagiibaa iscanaananaya qaaluu waxay odhan atuxadisuuna ma waxaad uga waramaysaan humnayi maxamed iyo raggiisa bimaa cilmigii fataxa allaahu ilaah idiin ballaqay lakum idinka calaykum idinka bimaa kii fataxa allaahu calaykum ilaah idiin ballaqay ee uu idin baray makaasi ayaad u sheegaysaan liyuxaajuukum si ay idinkula murmaan oo idinkula doodaan bihi isaga cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluun war ina miyaydaan garaad iyo caqli lahayn aqoon ilaahay idin siiyey ood idinkuuna garanaysaan sidaad ku garateen inaad u hadiyeysaan nebi maxamed iyo raggiisa hale nimankan bani israa'iil rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu xaq yahay way garanayeen rabbi wuxuu leeyay awalaa yaclamuun war miyaanay ogeyn ana allaha allah yaclamu inuu og yahay maa yusiruun waxay qarsanayaan iyo wamaa kii yuclinuun ay muujisanayaan awalaa yaclamuun miyaanay garanayn ana allaha allah yaclamu inuu og yahay maa wixii yusiruuna ay qarsanayaan iyo wamaa kii yuclinuuna ay muujisanayaan rabbi wuxuu leeyahy subxaana intaa aqoonta lama aha in jaahiliina oo dameeridhaan raacdaya oon diintanba waxba ka fahmin oo kuwanuun iskaga raacay wixii ay ku dhawaaqeen ayaaba ka daf ah rabbi wuxuu leeyahy wa minhum waxaa ka mida culamadan bani israa'iil waxaa ka mida ummiyuuna kuwa aan waxba garanayn waxna qorin waxna akhriyin laa yaclamuuna ma garanayaan alkitaaba kitaabkii towraad ilaa amaaniya ididiila beenaad mooye rabbi wuxuu leeyahy wa in hum maa hum mana aha ilaa yatunuun kuwa malmalaysanaya diintan iyo xaqan iyo inuu ilaahay yidhi uun weeyaan ilahay inuu kitaab soo dejiyey kitaabka inay axkaamtani ku taallo way iska rurmaysanayaanuun waxaad qiyaastaa uun inagaba saynu u badanay maanta diinta islaamka ma naqaano nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxba kama fahmayna wuxuu la yimid laakiin waxaan leenahay muslimiinna waa nahay muminiinna waa nahay diintana waan jecelnahay xaqana waan ilaalinaynaa islaamnimo waa islaamnimo ninkaas waxba kama akhrin waxbana kama qorin mana fahmaayo laakiin waxa weeye hugunka unbuu raacay uu raaciyey uun marka ilah wuxuu leeyahy kuwa badanoo hugunkuu raacinaya ayaa ka mid ah oo xataa waxaan barhobin imanka innagana waxaad arkaysaa haddii diintaba laga sheegi geliyo ilah war waxaan sidan may ahayn sidan kale ahayd haa saabayba iska ahayd buu leeyahy xale aqoonba uma leh waa malamala wixiisu marka rabbi wuxuu leeyahy wa minhum waxaa ka mid ah ummiyuuna kuwa waxna qorin waxna akhriyin oo laa yaclamuuna aan garanayn alkitaaba kitaabka towraadba ilaa amaaniya ididiila mooye bani israa'iil baana oo kitaab towraad laydhah baa lanagu soo dejiyey warkoodu waa intaa wa in hum maa hum mana aha ilaa yadunuun kuwa malaysanaya mooye waxbaba kala ma hayaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala fa weylun hoogsa wuxuu u sugnaaday halkan khatartu waxay ku dhici raggii raggaa diinta u turjumayey ee raggaa rabbigood u dhexeeyey ee xaqa fahmayey ayuu ilaahay canaananaya raggiibaa qaar inkaar qabaa ka soo baxeen oo iyagu intay iska qorqoraan wax kuwan ku leh ilaahay kanuu soo dejiyeyba rabbi wuxuu leeyahy fawaylun hoog wuxuu u sugnaaday liladiina kuwii yaktubuuna dhigayey alkitaaba kitaabka biaydihim gacmahooda ku dhigayey uma deedna yaquuluuna odhanayay haadaakani waa kii ay dhigeen ay qoreen min cindi illaah ilaahay agtiisuu ka yimid ilaahay baa ka soo dejiyey maxay saa u leeyihin waa liyashtaruu si ay ugu iibsadaan bihi kan ay sameeyeen hamanan dheef iyo adduunyo qaliilan yar inay adduunyo dhaafstaan bay rabaan ninkan wuxuu doonayaa wuxuu wax ku helo wuxuu fahmay wuxuu wax ku helayo kitaabkiiba wuxuu ku sarjaraya u ekeysiinayaa wuxuu wax ku helayay masalan nebi maxamed haddii nebinimadiisa laga arka towraad dadku nebi maxamed bay rumayn isna nebi maxamed buu raaci nebi maxamed baa ku maamuli nebinimada nebi maxamed baa la wada raaci oo laga dambayn isaga roolkiisii iyo meeshuu jiray ma jirayso wuxuu noqonayaa qof caadiya markaa ma rabade maanta isagiibaa diinta looga dambeeya halkan inuu sii haystuu rabaa fa weylun hoog liladiina kuwiiba u sugnaaday yaktubuuna dhigayey alkitaaba kitaabka biaydihim gacmahooda ku qorayey uma deedna yaquuluuna odhanayey haadaakan waa kii ay qoreen min cindi illahi ilaa agtii buu ka ahaaday waa liyashtaruu si ay ugu iibsadaan bihi waxaanay qorqoreen hamanan adduunyo qaliilan yar fawaylun hoog wuxuu u sugnaaday lahum ayaga mimaa kii awgii katabat ay qortay aydiihim gacmahoodii oo baadiloon diin ahayn wa weylun hoog lahum ayagu u sugnaaday mimaa kii yagsibuun ay shaqaysanayaan ee waxaanay qoreen waxbay ka shaqaysteen waxbuu u dhaliyeen medhay ka heleen markaa rabbi wuxuu leeyahy wixii ay qoreen buu hooguga sugnaaday waweylun lahum hoog baana u sugnaaday oo mimaa kii yagsibuuna ay shaqaysanayeen ee baadil ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga qori ilaah baana ku xisaabin doonaa marka halkan waxaynu ka fahmaynaa qofka caalimka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala diintii uu fahansiiyey inuu xaqu siduu xaq ahaa uu u ilaaliyo inuu ummaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xaqiisa uu barayo u tilmaamayana inuu sidii xaq u ahaa uun inuu ugu tilmaamo ilahina subxaanahu wa tacala hayna garansiiyo wabillahi towfiiq sala allah wasalama calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu